بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa casharkii toban iyo saddexaad kitaabka almuqadamat alxadramiya fi fiqhi saadati shaaficiya faslun fi lijtihaadi fi lwaqti waxuu fasalkaani ka hadlayaa ijtihaad lala yimaado waqtiga dhexdiisa waqtigii baa lagu ijtihaadayaa waqtigii waqtigii ilaa waa la tukan lahaa waman jahila qofkii ka jaahilooba alwaqta waqtigii qofka ka jaahil noqda garan waaye jaahil buu ka noqda waqtigii akhada wuxuu qabsadaa bikhabari hiqatin mid lagu kalsoon yahay warkiis hiqadaa waa maxay cadlu riwaaya cadlu shahaado shardi ma aha qof cadlu riwaaya ah maxaa riwaayada soo gelay cadlu riwaayada dadkii oo dhan baa soo gelaya ninkii iyo qofkii dumarka ahaa addoonkii waxaasoo dhan waay iqa waa inuu yahay waa qof caadila waa qofka dembi weyn aan weligii la imaan dembi yarna aan daa'imin ma la helaya dembigaa yarba aada loo daa'ima ama haddou daa'imayna daacadiisaa ka tiro badan macaasidiis waay ayb waxyaalahaas waxaa la mida qof caadila hadduu taqwiim sameeyo ama yuusan caadil ba ahaane waqti baana tegey dadka macrifadale ay garan karaan shaygan meesha loo jeeshay iyo nidaamkiisa ahlulmacrifa waalcadli caleyha ay ogaan karaan walam yadcanuu fiiha mana durin taas meeshaasi wax u jiheeyeen meeshii baa la meeshi waa waa la qabsan karaya kaasoo iqadaasoo yukhbiru ka waramaya can cilmin cilmi buu ka waramaya oo aqoon iyo garashuu ka waramaya kaasaa sheegay taa warkiisoo qabsanaya waranaa ogo waqtiga waa soo galay buu ku yiri ow amase wuxuu qabsanahaya akhada wuxuu qabsanahaya bikhabari iqatin ow aadaani muadinin mid muadina aadaankiis ayuu qabsanaya aadaan muadina waa maxa qof muadina aadaankii buu maqlay war wakaa salaadii duhurka waa soo gashay waa laa adimi qof caarifa ee cadli ah buu aadaankiisii maqlay oo muxuu yaqaan caarifku yahay mawaaqiidda iyo waqtiyada waaye waa aqbalayaa waa inuu qabsado taasina wataa ama maalin daruurtii dhow weeyo muadiniin badan baa aadanay intaasoo muadinoo wada aadaantay khalad kuma wada dhicine waa qabsan karaa aw amase wuxuu qabsanahayaa siyaaxi diikiin diiq qayladiis mujarabin la tajribeeyey diiq iyo dooro iyo digaag waxaa u taqaanidba kuwaas baa qaylqayliya xiliyada salaada ilaahay ku ilhaamayey salaad kasta markay soo gasho waa waa dhawaaqaya laakin waa mid mujaraba mid barqad iska qaylinaya ama xilli aan salaad joogin maahe waa mid mujarab ah oo hagaagsan kaasna wuu qabsan karaa diiqii la tajribeeyey wakaas qaylinaya waqtiga waa soo gala fain lam yajid hadduusan helin ijtahada waa dadaalaa biqiraa'atin akrin aw xirfatin xirfad ka khayaadatin waa waxtolid oo kale ninkaani awalto markii uu intaasoo wardiya awraada akhriyo ama ajzaaah ama qiraaah baa waqtiga salaada soo geli jiray deedna intii oo kale markuu hadda akhriyo waxaa la garanayaa uu garanayaa in waqtiga salaada usoo geli jiray uu joogo ama xirfad intaasoo shay marku tolo uu sameeyo labadaas salaadood dhexdooda intaasoo shaqaa buu qaban jiray sida wax tolidda oo kale intiibuu qabto si kale wax kuma ogaan karo khalaas waa qabsan karaa ayib waxaa la mid ah aw xirfatin ka khayaadah wayatakhayaru waa door qaadanaya alacmaa kan acmaga acmaaga ah ama indhoolka ah muxuu samaynayaa kaan aan indhaha wax ka arkayn xaggee la-ya albasar aw ilbasiira ama indhahan koro wax laga arko usan wax uga jeedin ama hoos baa basiiradu ka maqanta kow doonaba hala aadee wuxuu u door qaadanayaa bayna taqliidi hiqatin mid lagu kalsoon yahay garba tabsigiisa iyo wel ijtihaadi inuu iska ijtihaadaba kaan indhoolka waa ijtihaadi karaa inuu iska ijtihaado isagoo wax maalmaleeyo dadaalo iyo mid hiqaa warki inuu qaato isagaa u door leh fain tayaqana hadduu yaqiinsado oo hubaal ku gaara salaatahu salaadiisii qablal waqti waqtiga ka hor inay ahaatay hadduu ku yaqiinsado qadaahaa waa qadaynahaya wuxuu ogaaday oo yaqiinsaday salaadiisa inay waqtiga ka hormadhay intuu ijtihaaday ama cid garba tabsaday waxaa u caddaatay inuu waqtigii ka hormaray qofaan isagu ijtihaadinba cidnana qabsanay iska tukado waxba aan u aaba yeelin isagu markasta waaba soo celinaya midkaas laakiin haddii salaadiisu xataa waqtiga dhexdiisa dhacdo midka aan waxba dadaalin waa inuu soo cesho dadaalkii oo waajib ku ahaa buu ka tegi waa in saadafa wey wayustaxabu waxaa la suneeyey almubaadaratu degdegid biqadaai lfaa'itati salaadii tagtay qadaynteeda inuu u degdego taas salaad baa qofkan ka tagtay maxayna kaga tagtay waa markay cududaar kaga tagtay hurdaa dhaafisay hurdada kuma xadgudbinoo xaloo dhan saamaleil kuma jirin ilaa qof aroortii markay gelin dambe iska seexday salaadii kaas inay ka tegayso waaba la ogyahay inta badan hurdada kuma xadgudbin xilli fiican buu seexday hameenkiibaa dadka hadda waqtigu aada uga dhumaas hameenkii o dhan iska soo jeedaan kaasaysan suuxii masaajidada iyo jamaacadyada iyo aysan xilli fiican toosi karin qofkaani cududaar buu leeyahy hurdaan la tagtay ama halmaan baa ku dhacay halmaankuna gaboodfal kama imaan isagoo cayaaro iyo jarayaal iyo kubada iyo balaayo cayrsanaya salaaddii kuma halmaamine halmaan caadiya wuu ku dhacay qofkii ama hurdaa la tagtay qofkaas salaada saa uga tagtay deg deg inuu uqaleeyo baa sunna ah waay bikhilaafi maa idaa nashaa canhu halmaankan hadduu ka dhasho yaa taqsiir iyo gaboodfal ka ka lecbi shadranjin jar cayaarid wey shax buu iska cayaaraya kaasuu soo u fooraro hadba meel u degayo hadba meel u fiirinaya salaaddii saa ku dhaaftay oo ku halmaamay halmaankaas gaboodfal wey cududaar ma leh waa dembi taa waa loo degdegaya iyo biqadaa lfaa'itati iyo wataqdiimiha salaada horumarinteeda cala alxaadirati laga hormariyo waa u fiican oo sunno ah salaada hadda waqtigeedu joogo maalan duhurkan oo kalea midii tagtay ha ka hormari qallaha ha hortukado duhurka waqtigiisu waa u joogaay la waqtiga bixi maye allatii midaan xaadiradaayo laa yakhaafu usan ka baqayn fawtaha tegiddeeda tani ka tegi mayso waqtigeedu waa waasac daynta ha iska gudo markuu tukadana tan waqtigeedu jooga ha tukado amaa hadduu tan ka baqayo in waqtigeedu tago dee mid tagtaybuuba awal ka baqaye tanna hadday sii tagto muxuu ziyaadiyey tan horta balaysan qallo ka noqon haddii waqtigu ciriiriyada ku yahay tani hadday ka tegayso ama qeyb ka mida waqtiga ka baxayso iyadoo hor tukanaya midda waqtigeedu joogo taasaa ku waajiba markaa hada maa mashaa caleyhi ibnu xajar saasuu ku socday laakiin rimliga iyo nihaayihiisa iyo khadiibka oo muqniga iyo shaykhulislaam zakir ansaari iyo rimliga kale oo shihaab rimli weeye ya way leeyihiin waxaa sunaa in la kala tartiibiyo hadday u suuroobayso ragcadba hadday tan waqtiga uu ka helayo qallihiisa iska tukado ayb wain khaafa haba ka cabsado fowta aljamaacati jamaacada ka tegideeda fiihaa xataa haddii salaadan xaadirada hadhow keligii tukanayo jamaacadu dhaafayso jamaacadu haba dhaaftee allaha ha tukado kabacdina faralka jooga ha tukado wain khaafa walow khaafa fowta aljamaaca jamaacada ka tegideeda haba ka boqo fiihaa dhexdeeda hadday doonatan jamaacadu ha dhaafto dadkaa ka hor tukanaya war qadaha daranaya daynta qadaha ha gudo deedna salaadiisa ha tukado jamacadu haba dhaafto hadday rabto wayajibu waxaa waajiba almubaadaratu degdegid tani waa waajib tii hore sunna ahayd bilfaa'itati salaadii tagtay loo degdego in faatad haddii awal tagtay bikayri cudrin cududaar la-aan salaada tagtay laba mid ku tagtay soo maha bicudrin cududaar amba bikayri cudrin cududaar la-aan cududaar hadday ku tagtay waa sunni inuu iyada hormariyo amaa cududaar la-aan hadday ku tagtay iyo gaboodfal waa waajib inuu qallaheeda u degdego weeyaan weliba masale muhiim jiddan aba halkaa ka qabanayaan kutubta waxa weeyaan waxaa ku waajiba qofku yajibu caleyhi an yasrifa lilqadaa'i saa'ira waqti waktigiisoo dhan qofku waa inuu qallaha geliyo qallama lagu leeyahay waayii hore salaaduhuma ka tegi jireen waktigiisoo dhan qallaha wal ilaa waktiga wuxuu ugu baahdo yaa inuu inta yare soo xamaalanayo biilkiisa ama biilka dadka biilkooda ku waajibay yaa mooyaane ama waajib kale markau samaynayo iyo wax yaroo xoogaa u seexanayo xoogaa hurdaah inta kale waktigiisa qallahu wadaya meel kale iyo me magaalo kale u bixi maayo waxa weeyaan harya habeen qallo u taagnaanaya dayn baa lagu leeyahy keliyan quutu daruurigiisa jiifkiisa waajib kale markuu gudanayo intaa waxaan ahayn sunnayaal iyo baddaa geli mayo tukan mayo qallahu wadaya waaya walaa yajuusu kayru haada xataa naafila laa yusaliiha xataa sunno tukan mayo xataa tabra dimatu ilaa dimadiisu beri noqoto dayntu ka hadho toban sanoa lagu leeyahy ama sanad ama bilo iyada ha dhameeyo horta waktigoo dhan ha iskuu gey allahu akbar waaya wuxuu yihi sheekh daahir iyadoo qof dayn kugu leeyahay haddaa dhahdo xoogaa deeqaan ku siinayaa lacag ama daynba u kaa sugayey markaasaas wuxuu yidhi lacag tabarcaadaan ku siinaya war tabarcaadkaa kuu dambeeya dayntaydiisi waajib baa lagugu leeyahay mithaalkan wati waajib baa lagugu leeyahay maxaa sunno tukataa a waajib baa adayacday waa lagu leeyahay waajibkii lama horta qallayaashana say u kala horeeyan ha u kala hormari waa sunataas saladaasna halkaas uga tegay faslun wuxuu fasal u yahay fi salaati lmuxarama salaada la xaaraam yeelay min xaymin xayu lwaqt min xayu lwaqt xagga waqti ahaan waktigaas in salaada la tukadaa xaaraam ah waqtiyo la diiday wey taxrumu waxaa xaaraam ah asalaatu salaad baa xaaraana fii kayri xarami makata maka xaramkeeda meelaan ahayn goorma waqta duluuci shamsi qoraxda soo dhalashadeeda agteeda qoraxdu soo baxayso xataa tartafica shamsu ilaa qoraxdu kor noqoto qadara rumxin waran qadarkiis ilaa waran qadarkiis qoraxdu kor usoo baxayso waa haddii aa maka meel aan hayn xaram maka mise xaraamka iyo xaramka makigaayo dhan wixi aan ahayn wey xaramka makiga isaga markasta waa la tukan karaa salaadan xataa hadduu qofku xirto ma xirmayso salaaddu miday tahay waa la sheegi doonaaye salaadoo dhan maahe karaahiyatu taxriim mise karaahiyatu tanziih salaaddu ma guntamayso waa xaaraam ayib salaadaani waa salaada aan lahayn sabab mutaqadima iyo mid muqaarina midna ma leh ee waa maxay sababba ma leh ama sababkeedaa mutaakhira salaaddu hadday sabab hore leedahay ama sabab markaa la xiriirsaday sida roobdoon iyo iyo ma garanaysaa qorax madoobaad iyo wixii la mida salaad la soo celinaya waxaas iyada dhib ma leh xaramka makaad waxaan ahayn wey xadiid baa soo arooray leelahay- la leeyahay nebigu yidhi alayh salatu wasalaam yaa bani cabdimanaaf reer bani cabdimanaaf laa tamnacuu axadan daafa bihada albeyt gurigan ilaahay qof dawaafaya ha u diidinina wasallaa aya saacatin sha tukanaya saacadday doontaba min leylin aw nahaari rawaahu asxaabu sunan wasaxaxahu tirmidiy waka marka iyada waxaa la yidhi looma diidi karaa salaad iyo dawaaf waqta duluuci shamsi xataa tartafica ashamsu ilaa qoraxdu soo kor noqonayso qadra ruuxin waran qadarki qadra ruuxin waa imis in ishaada aragtideeda intaa waran waa la eg tahay qoraxda xoogaa kor soo aaday markaad dhahdid waa intaasoo kale waxaa lagu qadaraa buu yidhi hadda cashara daqaaiq taqriiban toban daqiiqoo kale ilaa qoraxdu soo socoto lama geli kara salaad aan sabab lahayn mutaqadim iyo muqaarin ah kow waa waktigaa waa kow waa shan wakti tiri iyo waqtal istiwaa'i cirka markay qor- qoraxdu ku kala baranta ha- ilaa yowma aljumcati maalinka jumcada mooyaane waa wakti kale maalinka jumcada ah iyana wax salaada wixii aan ahayn maalmaha kale wey salaadaa la sheegayo iska mudlaqa lama geli karo lanna jahanamaa la shidaa maalmaha kale ilaa maalinta jumcada mooyaane abu daawud iyo tirmidi iyo Bi- abu daawud iyo bihaqi xadiidka warinaya wey mursal bahaacade waa labo xataa tazuula ilaahay xagga u iilato qoraxdu maalintii lix saac marka ku kala baranta ilaahay xagga gabaldhaca u iilanayso waa laba waqti wa waqta lisfiraari boroborog waqtiisa qoraxdu fallaaraha bixiso sii dhacayso xataa taqruba ilaahay ka dhacayso waa saddex waqti wa bacda salaati subxi salaada subax dabadeedna lama tukan karo xataa taluca ashamsu ilaa qoraxdu ka soo baxayso wa bacda salaati alcasri salaada casri dabadeedna salaadu waa xaaraan xataa taqruba ilaa ay ka dhacayso waa shan waqti laba iyo saddex baan u kala qaadanaa marka kusoo noqo laba waqti waxay ku xiran yihiin ficilka salaada samaynteeda salaada casarka iyo salaada subaxa falidda aafashay adigu aad tukatay mar haddii la gaaray dabadeed salaad kaloo aan sabab mutaqadima ama muqaarina lahayn lama geli karo laakiin intaadan casarka weli tukan ama subaxa weli tukan waxaa doontidoo salaadoo xataa mudlaqa waa tukan ka dhah ficilkaaday ku xirantaha xaaraamnimadu ka bilaabaysaa markaa fashid casar tukatid ama subax tukatid wixii ka dambeeya ma geli kadhib salaada la diidayna ha ku khaldamin salaadoo dhan maaha waa salaada iska mudlaqa ah ama sababkeeda mutaakhir ah saddexda waqti oo kalena nafsal waqti waqtiga nafsad ahaantiisaan aqbalayn oon la ogolaynba qoraxdu soo baxayso markay sii dhacayso markay cirka ku kala baranta ilaa jumcada mooyaane mafhuum waaya walaa yaxrumu xaaraan maaha maa lahu maa salaad maa midka lahu isaga sababun sabab u ahaaday sababkaasoo hayru mutaakhirin mid mutaakhira heyrkiisa waa intaa hadda soo sheegnay sabab mutaakhira salaadii aan lahayn xaaraan maaha maa s- kan lahu u ahaaday sababun xaaraan maaha salaad sabab u ahaaday laakiin sababkaasoo hayru mutaakhirin ah mid mutaakhiroo ka dambeeya salaada ya keyrkiisay leedahay ee muxuu yahay waa muqaarin ama waa mutaqadim xaaraan maha taas midda sabab mutaakhira mooyaane sababyo kale leh waa la ogol yahay weye ujeedku waa intaas oo maxaa ka mid a kaas ka faa'itatin salaadii tagtay oo kale sababkeedu waa maxay waa sabab horeeye wey qalle lagugu lahaa wey shantaa waqti oo la diiday waa tukan ka dhaa wa kusuufin madoobaad wey qorax iyo dabax mid baa madoobaaday sababkaa horeeya salaaddii weli maadan tukan sababkaa horeeya mutaqadim wa sunnati wuduuin sunnatu wuduu waa weysaysatay inaa laba ragcadoodoo tukatid baa rabtaa waa labadii ragcadoodoo jannada oo ku galay saxaabigu nebigu yihi sharqantaa waxaan ka maqlay jannada Sh- ama sharqantaada ka maqlay maxaa samaysaa maba weysayso yidhi ilaa ha- waxaan tukadaa laba ragcadood waaya saxaabigu bilaal soo mahay ayb marka sunaha sunahaas waa la tukan karaa sababtoo ah sababkiisu waa horeeya weysadaa horeysay soo lama fahamsana sababku soo horeeya wiya wa taxiyati masjidin taxiyatu masjid baa ka mid a waa la tukan karaa markas masaajidkaas soo gashay xilliyadii la diiday salaada xilli ka mid a waa tukan karaa maxaa yeelay sabab beelada sababkeedu waa maxay mutaqadim maxaa uu yahay kan horeeye soo geliddu sooma horeyso salaadii aan weli maadan tukanayn soo geliddaa horeysa masaajaa soo gashay waa tukan ka dhaa ayib wa sajdati tilaawatin sajdatu tilaawona waa la ogol yahay wa shukrin sajdati shukrin sajdatu shukrina waa la ogol yahay ilaa wixii shukri naqan keenay baa horeeyey ama la xiriirsaday ama sajdatu tilaawadan hadda aa la dhacaysid iyo baa la xiriirsaday idaa lam yaqsid waase in lam yaqsid hadduusan qasdin taakhiirahaa gadaal marinteeda ilayhaa yaa waktiga loo soo gadaal mariyo liyusaliyahaa inuu tukado fiihaa fii hada lwaqti fiihaa waktigaa dhexdiisa wey hadduusan isagu kas ugu soo gadaal marin wey hadduu is yidhaahdo kas ugu soo gadaal mari oo waktiga isagu la fiirsado la diidanaa dee taa kuma jidho lama ogolo isagaa kas meesha ugu soo riixay oo ugu soo gadaal mariyay inuu waktigii la diidanaa tukado taas loo ogolaan maayo in lam yaqsid hadduusan u qasin taakhiiraha taakhiirinteeda ilayhaa xaggeeda usoo taakhiriyo waktigan liyusaliyaha inuu tukado fiihaa waaye awqaaddaa dhexdeed awqaadda makruuhada inuu salaadan dhex rido isagaa kas ugu soo dibdhigay taa loo ogolaan maayo wayaxrumu waxaa xaaraam ah maabaa xaaraama lahu isaga u ahaaday sababun sababkaasoo mutaakhirun ka dambeeya canhaa salaada sabab mutaakhira salaada ka dambeeya wixii leh ya salaadda markaad tukatid kabacdi baa leedahay salaadan waxaan u tukaday arrin aan rabo salaada kabacdi inaan sameeyo marka sababkii waa dambeeya salaaddii baa horeysa lama ogola waa xaaraam tusaalaa lagaa rabaa waa inaan miaalin ka dhig ka salaatil istikaara khayr dalabka oo kale istikaarada waqtiyadii lama tukado salaada la diidanaa lanna salaada markaad tukatid kabacdi baa rabtaa waxaa u istikaareynaysay inaad safadhid inaa waxaas qabatid in qofka gabadha gabadhaa guursada in waxaan waa ka dambeeya sama mutaakhira soo maa lama ogola xilligaas ko iyo waragcatay lixraami ixraamka labadiisa ragcadood xajii cumrow rabaa inuu xirto labadii ragcadood buu tukaday labada ragcadood tukashadooda kabacdi wuxuu rabaa inuu dhaho labadan ragcadood waxaan u tukaday sababka dambe aan la imaanayo ah inaa xaj xirto ama cumro labadii ragcadoodoo loo xiran jiray weeye dee xirashadii baa dambaysa waa sabab mutaakhira salaadii baa horeysa xilliyadii salaada la diidanaana weeye lama ogolo waay salaad buu tukanayaa safar agtiis inuu safro laba ragcadood tukanaya ama inuu guriga ka baxo weli ma bixin welina ma safrin waa dambeeya arrin sababki waa dambeeya salaaddii buu soo horumarinaya lama yeelayo wa salaati baa lamida salaad iyo ka salaati salaad oo kale wey idaa sacida alkhadiibu khadiibku marku koro almimbara mimbarka khadiibka jumcada wey mimbarkiibuu fuulay khudbadiiba u fuulay dan kale ma leh waay wuu fadhiistay khudbadiiba yuusan weli bilaabin salaad lama xihan karo waay ayb ila taxiyata mooyaane salaadaas waaba xaaraan qof markaas jumcadaas masaajidka markaas soo galay oo laba ragcadood oo deg deg oo fudud tukanaya mooyaane oo taxiye ah ila taxiyata mooy ragcatin xaalita taxiyat oo laba ragcadooda tii hore waxa weeyaan salaadii muxuu sameeyey faral iyo sunno waxay doontaa deetan ha ahaato maba xirmayso dadkii masaajidka sii joogay imaamkii mimbarka fuulay qof ka mida salaad uma istaagi karo waa loo diiday marnaba una xirmi mayso xataa hadduusan khudbadii weli bilaaban ilaa qofka markaa soo galay khudbadoo socota ama isagoo mimbarka imaamku fuulay laba ragcadood oo taxiyatulmasjid oo deg deg waa tukan karaa kii sii fadhiyeysa ma tukan karo waa ka xaaraam labada ragcadood kan tukanaya ha fududeeyo waaya waajibaadka keliya ha ku gaabsado xataa wuxuu niyeysan karaa raatibadii ma garanaysaa qabliyada ahayd kan xataa labada ragcadood tukanaya idaa lam yaksha markoosa ka baqayn weeye fawaata takbiirati takbiirta ka tegiddeeda takbiirtaasoo lilxiraami u ahaatay imaamku hadhow salaada markuu khudbada dhameeyo soo salaaddii geli mayo takbiiratulxiraam la imaan mayo takbiiratulxiraamka waa inaysan dhaafayn qofkan sunnaha tukanaya inta ka horeysa waa inuu salaada ka baxay ilaa takbiiratulixraam fadli weyn baa qofka dhaafaya salaada marka la gelayo marka waxaa la rabaa inuu diyaar yahay safka taagan yaho imaamku markuu saa u xirto isna xirto haddii takbiirtaa dhaafayso haba iska daayo takbiirtaana fadligan yuusan dhaafine oo hadda dadka meelaha iska taagtaagan yihiin iyagoo salaadii la gelayo takbiirtan dhan iyo imaamka iyo waxaan dhaafaya ajarkan weyn uma xisaabsana horey qofku waa inuu diyaar u yahay markii imaamku saa u xirtana horey ka xirto waaye takbiirtaasi hadday dhaafayso waaba inuuba taxiyadii xataa iska daayo ee muxuu samaynaya masaajidkuu soo galay waa lasii ducaynaya imaamkii khudbadii jumcada ducadiibuu gebagebe ah yuusan fadhiisanin ha taagnaado safka ilaa salaada laga aqimayo ilaa waxa wey inuu fadhiisa waa u karaahiye isagoo aan taxiyo tukan taxiyana taxiyadiina iska daabaa la yiri salaad kastoo sunnaa in la xirto maaha waa karaahiyo mar haddii salaad la aqimay ama aqimkii dhow yahay day aqimkii baa taagan wuu ujeedaa qofku inuu aqimayo oo bilaabay ama inuu rabo inuu gudagalo u istaagay buu ujeedaa waxba sunnaa ha geli ilaa waxaa ku dhaafaya takbiirtii iyo salaada kalaa qaar ku dhaafaya taasina wataa faslun fi laadaani aadaankii buu fasalu yahay yustaxabu waxaa la suneeyey alaadaanu aadaan baa la suneeyey waliqaamatu aqimidna waa la suneeyey ummadeenaan baa aadaanka la siiyey waay lilmaktuubati baana loo suneeyey sunna laga cabira salaada la faral yeelay ayaa loo suneeyey waaya in lam yasilhaa hadduusan la xiriirinin salaadan maktuubada ah bifaa'itatin mid tagtay mid mid tagtay hadduu la xiriirinaya salaad qadaa buu tukanayay dee iyadiiba u adimay qallihii adin kale soo celin mayey tanna waa ku daba xiraya markuu ka baxo hadduusan la xiriirinayn mid tagtay lirajuli baana loo suneeyey yustaxabu lirajuli inamaa yustaxabu lirajul aadaanka nin baa loo suneeyey rag baa adimaya meesha walow munfaridan hadda keligii ha ahaado hadduu doono nin keligii meel iska maraya baadiyaha ama magaalada ama gurigiisa iskaga tukanaya waa inuu aadaanto wey walow samica alaadaana aadaankaba ha maqlayey masaajidada kale iyo magaalada waxa aadaan ka dhacaya waa maqlaya waa maqlaya kuwaasaa igu filan dhihi maayo ha adinto keligiis baa tukanaye aadaankiisa ha la yimaado walijamaacatina waa loo suneeyey jamaaco oo aaniyatin labaad jamaacadii hore dadku waa tukadeen jamaaco kala tukanaysa inay aadaantaan iyo wafaa'itatin salaad tagtayna waa loo suneeyey oo qallo ah ha loo aadaan fain ijtamaca fawaa'itu salaado tegay hadday kulmaan intaasoo salaadood baa ka tagtay inuu hadda qalleeyo rabaa aw amase jamaca wuxuu jamcinayaa taqdiiman jamca taqdiim aw taakhiiran jamca taakhiir laba salaadood soo maaha jamca hore taqdiimku jamca kal taakhiirkuna soo isba laba salaadood maha wax la jamcinayo hee adana wuxuu u aadanaa liluulaa midda hore waxdaha keligeed xaalata laba aadaan mada san hore u aadaanaya bes markuu ka baxana tan kale u tukanaya waa masaa'il waaweyn watustaxabu waxaa la suneeyey aliqaamatu aqimid waxdaha xaalay keligeed aqimiddaa loo suneeyey yaa loo suneeyey lilmar'ati haweeneyd dumarku waa aqimanayaan aadaanka may haddii aadaanka codka kor ugu qaadaanoo qof ajnabiya maqlayo waaba xaaraan ibnu xajarka saasuu leeyahy rimliguna marnaba uma ogolaba ayib hadday iyagu naftooda u adimanayaan hoostoodaasa oo dumar keliya iyo waxay yihiin dhib maleh waa iska bannaanta waan yuqaala in la yidhaahdaa la suneeyey fi salaati lmasnuunati salaadaha la suneeyey dhexdooda jamaacatan xaalay tahay jamaac ahaan loo suneeyey in laysku jamaacaado u fiirsada salaadaha jamaaca ahaan in laysku jamaacaado loo suneeyey in la isku xirto loo suneeyey maxaa ka mid a ciidda labada ciidood madoobaadka roobdoonta taraawiixda witriga ramadaanka salaadahaas jamaacatan xaalay yihiin la suneeyey in la yidhaahdo baa sunno ah waaya hayr aljanaaza janaaza hayr aljanaaza ila ljanaazata mooyaane janaazadu hadda iyagu su- salaad sunnaaba maahe janaazada mooyaane waxaa la suneeyey in la yihahdo asalaatu jaamicatun marka la gelayo asalaatu ljaamica asalaatu ljaamica asalaatu jaamicatun ixraabo badan baa ku jira asalaatu jaamicatan iyo asalaatu jaamicatun iyo waa waktigaa ogolayna waa waxaa ku jira xiraabaadkeeda iyo xarakaadkeeda laga hadlayo sidaas baa habboon waay waa lis- iclaan baa la bixinaya war salaadii waa taaganta waa loo kacaya marka taraawiixdii iyo salaadihii soo ma laakiin janaazada dadkeeda awal bayba joogeen meesha ayib wa shardu sixati alaadaani aadaanka asixidiisa shardigiisu oo shuruud looga jeedo alwaqtu waqti weey waqti waa inuu soo galo salaadan waqtigeedu soo gelin mada ila subaxa subaxa mooyaane fayajuusu bannaan aadaanku bacda nisfi leyli hameenka niskiisa dambe dabadeed laga bilaabo salaada subax waqtigu aan gelin adinka hore waa la aadaani karaa lix saaco hameennimo wixii ka dambeeya oo dhanba waxaase fiican labada saaco u dambeeya ya in suduska u dambeeya iyo xaggaasi loo soo uu ku aado adigu gelinkaa dambe oo dhan baa la aadaani karaa ayb wuxuu yidhi bacda nisfi leyl salaada subax mooyaane waila alwala aadaanka hore mooyaane yowma aljumca maalinta jumcada waa masale laga xoog badan yahay shiikhaan saasoo maray wuxuu leeyahay maalinta jumcada aadaanka hore waqtigu aan soo gelin waa lasii aadaani karaa dad baa ilaa maanta sameeya soo ma muctamedku waxa weeyaan jumcadu salaadaha kale ay la mid tahay ilaa la gaaro waqtiga aadaanka lama aadaani karayo waayo ilaa la gaaro waqtiga aadaanka lama aadaani karaayo sidaa weeyaan waxaa loo nisbeeyey kitaabka la yidhaahdo rownaq ee uu leeyahay sheikh abaxaamid ayaa loo nisbeeyey masalada laakiin fiihi nadar kitaabkaas abi xaamidkaas waa alimaam اljaliil abu xaamid axmed bin muxamed ninka la yiraahdo al is al isfarayini hamsada la hoos dhigayaa siinkana waa la reebayaa fa'dana waa la kor dhigayaa al isfa baa la dhahayaa al isfarayini sfarayin waa magaalo ku taala naysaabuur sheikhaasni weyn bu ahaa sheikhu wuxuu ahaa dariiqatu lciraaqiyiinta culimadan ciraaqiyiinta ah sheikooda bal sheikhu dariiqatayn labadaba wuu ahaa kamaa saraxa bihi shaarixu fi lfataawa ibn xajarka fataawaadkiisa ku cadeeyey alfataawa alfikhiya alkubraa buu leeyahay ibn xajarku waaya iyo fataawa alxadiiiya labadaba sheikha nin weyn buu ahaa fatwadu fatwoon jiray isagoo toddobiy toddobiyo toban sano jira cilmigana rag waaweyn buu ka qaatay oo halkan magacyadooda lagu qorayo sharax buu wuxuu saaray kitaabka mukhtasar la yidhaahdo khamsuuna mujalada konton mujalad ah isagana rag badan baa cilmiga ka bartay ayb kitaab buu qoray marka la yidhaahdo rownaq waaya rownaqu dee asalkiisu alxusn walbahaa quruxu ahaa sheekh sharqaawi baa wuxuu yidhi kitaabkiisa la yidhahda xawaashi taxriir rownaqaasi asalkii waxaa weeye buu yidhi kitaabka lubaab la dhihi jiray maxaamili lubaabkaasna asalku wuxuu ahaa kitaabka tanqiix la yidhaahdo oo uu lahaa abu zurca alciraaqi kaasina asalkii wuxuu ahaa kitaabka la yidhaha taxriir ee sheikhulislaam zakariya alansaari saas arrintu iskula socota waaye u fiirsa marka sheekhaasa marka masalada raggaasa ninkaa sheekhaasa loo tiiraya laakiin waa waa laga xoog badan yahay waa daciif ali masaladu jumcada waqtiga caadigaa la aadaanaya waxaa kaloo macnaa shardiya watartiibu tartiibin aadaanka la kala tartiibiyo iyo walmuwaalaatu xiriirin in la xiriiriyo ayib wa kownuhu baa macnaha shardi ah aadaanka ahaanshihiisa min waaxidin oo ka ahaado hal qof xaggiis aadaan dhowr qof isla adimaysa lama ogola mid baa aadaanay allahu akbar allahu akbar mid kalea loo yeeray isna markiisa wuxuu yidhi allahu akbar allahu akbar mid saddexaad baa loo yeeray ashhadu an laa ilaaha ila allah waa qaybsadeen sidii subacii kuwaas maya waxaa la rabaa min waaxidin hal qof inuu xaggii ka ahaado ayib wa bilcarabiyati baa shardiya inuu ahaado carabi ee hadduu tarjumo luqooyinkeenan kale yaa ku aadaanamada falaa yasixu ma ansaxayo hayruha carabiya waxaan ahayn in kaana ama halkaa hadduu joogo man qof yuxsinuhaa carabiyada wanaajinaya wa ismaacu bacdi اljamaacati jamaacada barkeed maqashiinteeduna waa shardi ummadda qaar ka mida qof baa allaha ka dhigay waa in aadaanka maqlaan wa ismaacu nafsihi naftiisa maqashiinteedana waa shardi in kaana munfaridan keliga hadduu yahay adiga laftaada naftaada maqashi bushimaha kaliya hanoo dhaqdhaqaajine ama ha dhaqdhaqaajine waxa weeyaan adigaba ismaqashi waka wa shardulmuadini tii hore maxaa ahayd shardul aadaani aadaankaa shuruuddaa lahaa tanna qofka laftiisa aadaanaya wa shardulmuadini muadinka shardigiisu alislaamu islaamnimo wey watamyiizu wax kala soocid weeye wadukuuratu labnimo weeye taasaa la doonaya waayo qolooyin waxaa la ciisawiyiin la yihahdaa jira towxiidka way ku dhawaaqaan lakin waxay leeyihiin towxiidka anna moxamed rasuul aan leenahay wuxuu rasuul u ahaa wixii caraba marka qofkan hadda hadduu aadaan ku dhawaaqo dee aadaankuba ku islaamaya soo maaha ashhadu an laa ilaaha ila allah yiri ashhadu anna maxamed rasul soo maaha laakiin kaa ciisawiga ah ciiseu maaha nabi ciise kaasi ku islaami maayo awalba wuu qirsanaa rasuul ilaahay laakiin wuxuu lahaa carab kaliya u yahay inuu ummadoo dhan yahay u qir baa leeyahay ya ciisawigaasi waa nin ay ku abtirsadaan weeye ee maaha nebi ciise loogama jeedo nebi ciise loogama jeedo nebi ciise calayhi salaam ee waa nin kale waayahay oo magaciisa ay kutubtu ay kuu sheegayaan marka ummadda kale islaamnimadii baaba ugu xasilaysa wixii aan kaa ahayn waaye ciisawigaasi dee waxa weeyaan isaga maya baa la leeyahay ayib marka waxaa la yidhi markay ninkan ka hadlayaan isagoo awal buu ku dhawaaqay kelimaddan oo uu sheegay ciisawigaasaan rabnay inaan qabanno waa alciisawiya firqa min alyahuud wey abi ciisa isxaaq bin yacquub alisbahani nin la yihahda loo nisbeeya khilaafat lmansuur buu joogi jiray waaya yahuuddan waxyaala dhan buu ku khilaafa nin noocaasu ahaa ka soco markaas qofka aadaanaya oo qof wax kala garanaya waa inuu yahay tamyiiz inuu leeyahay macnaha hadda qofkaa tamyiista le hadduu dhaho hadda waqtiga waa soo gala ilmahan yar lagama yeelan laakiin hadda aadaanka uu iska aadaani kara hadduu tamyiis leeyahay wa yukrahu waxaa la karaahiyeysay fiihimaa aadaanka iyo aqimidda dhexdooda waxaa la nacay attamdiidu jiidjiidid hadduusan macnaha doorinayn waa karaahiyo hadduu macnaha doorinayana waa xaaraan bal kaiiru minhu in badanoo jiijiidka ka mid a kufrun waa gaalnima falyutanabah lidaalika war ha lagu baraarugo maantao dhan wax la jiijiidayo wuxuu ma aadaan bay noqon doonaa mise wax kale aan la garanaynoo maantao dhan iska geeraar oo kale ah ayaa jira aadaan maaha waxaas ereyaha la khaldayo badan kitaabkaaba qoraya inta meelood aadaanka laga khaldo qaladulmuadiniin waxyaalahay ku khaldamaan kitaabka hadda sharxiisaa qoraya waxaa kaloo karaahiya wal kalaamu fiihi aadaanka in lagu dhexadlo waxaa kaloo karaahiya wa tarku ijaabati aadaanka ajiibidiisa oo laga tago waa inaan ka daba akhrido wa an yuadina inuu qofku aadaanaa karaahiya qaacidan xaalu yahay isagoo fadhiya ama aqimo aw raakiban isagoo gaadiid saaran ila almusaafira qof musaafira araakiba gaadiid saaran mooyaane musaafir gaadiid saaran hadduu yahay de waa musaafir gaadiidna waa saanaya ha iska aadaanto wa faasiqan wa an yakuuna faasiqan wayukrahu an yakuuna faasiq inuu ahaadana waa karaahiyo qof indhoolana looma diri karo haddaan qof kale lala loogu kaalmayn oo indhaqaba ilaa saxaabada saxaabigii indhaha la-ayo la aadaanayey cabdullaahi bni umu maktuum saxaabi kalea la joogay oo la shaqaynayay oo waqti waa gaari lahaa waayah wa sabiyin sabi inuu ahaadana waa karaahiyo wa junuban junub inuu ahaadana waa karaahiyo ow muxdian muxdi inuu ahaado ilaa idaa axdaa inuu xadaa mooyaane fii anaai ilaadaani aadaanki isagoo dhexda ka maraya weysadu ka bidho dee kama tegi karee fa yutimuhu howl baa ku timid oo iska taam yeelanaya aadaankaas haiska wato haiska dhammaysto aadaanka wayukrahu waxaa la karaahiyeysay atawajuh ujihaysi ilaa kayri lqiblati qiblada meelaan ahayn in loo jeensado qof aadaanayo halkaa ujeeda ama halkaa ujeeda ama gadaal ujeeda taasna waa karaahiyo waay kuwa iyagaay dee ma habboona meesha kuma jiraan macnaha weeyaan waa inuu qofku qiblada qaabilaa habboon qiblada inuu qaabilo ayaa habboon
aadaanku waa inuu israacaan ku talagelayna laakiin halkiisaan ku joojinaynaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab